faarax geelaa la yidhahdaa badda somalilan baan ka shaqeeyaade maxaad ka shaqaysataa kaluumaysataan oo laash yaroo dhaqan baan wataa moteer yar saaran yahay markaa ma lagu wadaa laashka yar ee mooteerka yari saaran yahay mise adigaa wata gacantayda ku wata anaa gacantayda ku shaqaysta gacantaydaan ku jilaabaa muddo intee leeg ayaad kalluumaysanaysay ood kalluunka ka shaqaysanaysay dee iminka intaanan jira cimrigeyga toddobiyo afartan baan jira ilaa iyo labiyo labaatan sano badda waan joogaa kalluumaysiga waxyaabaha aad soo jilaabato ee aad ka shaqaysato ee inta badan aad soo saarto yaa kaa iibsada Ah, kalluunka jabuuti baan geeyaa dee noocyada kalluunka eed jilaabato ee aad soo saarto kuwee ka mid a deeraga sida deeraga oo kale bayaadka oo kale een, gaxashka oo kale libaaxa oo kale adigu waxba ma dhaafade kalluunka wax kasta nooc kasta waan soo saaraa muumina yaa kula shaqeeya adiga ee laashkaa kula wado aad Aniga badda kula wiilaan jirto dhalay baa ila socda dee afar wiilaan dhalay ila socda markaa muddada een, aad saylac deganayd ee labiyo labaatanka sana ah waxaad ka shaqaysanaysay shaqadan kalluumaysiga un miya ha kalluumaysi baan ka shaqaysanayaa caruur fara badan baan leeyahay dib kusoo korsanay ubadkaagu waa intee Ah, sideed weyn markaa iyaga waad kusoo korisay shaqadan kalluumaysiga miya ha
ma barteen iyaguna shaqadaa kalluumaysiga ha camal kalaba uma haya dee baddaasun bayla joogaan waxaan ku weydiiyey muumina intee kiilo oo kalluuna soo saartaa maalintii wallaahi maalinta u yartay konton kiilo baan keenaa mar afartan kiilo mar soddon kiilo adu boqol kiilo badda waa iska nasiibooyo Ee.
tafaariq waan kusoo galnaa jirta markaa inta kiilo ee aad soo saarto ee kalluunaba waxaad u iibgeysaa soo maaha jabuuti jabuuti baan u iibgeynaa jabuuti sidee kaa lagaaga iibsadaa markaad jabuuti geyso jabuuti qiimaha kalluunka lagu iibsado de waa ilaa shan boqol oo faran markaa suuq ma leeyahay kalluunku kalluunku jabuuti suuqu iska leeyahay bishaa rabadaan waxaanan ahayn maadaama ma garanaysaa aad tahay haweeneydaasi muddada badan ka shaqaynaysay kalluumaysiga ee badda ka kalluumaysanaysay ah haween kale oo kalluunkaa ka shaqaysta oo deegaankaasii ma jiraan oo saadoo kale kalluumaysataa ooyo dadku dad dumar iyo ragba waa la heli lahaa waxay u baahan tahay wax de dadkii caawiya oo dee dadkii haddii xitaa wax beri lahaa waxay u baahan tahay dee xoolay u baahan tahay de laashka aad wadato ee aad ku kalluumaysanayso maadaa iibsaday mise waa lagu caawiyey maya aniga madaxweynaha jabuuti baa isiiye hooyo allaba allah ka noqde markii Yaawe.
markii uu arkay inaad tahay haweeney dadaalaysa oo kalluumaysanaysa ayuu madaxweynuhu ku siiyey miya Ah.
markaa ma waxa kuu saaran een, tallaagad qaboojiye leh ayaa kuu saaran laashka may baraf baan ku gurnaa talaagada haye barafka jabuutaan ugu dooranaan ka soo qaadanaan ku gurnaa dad badan oo ku dhegaysanaya oo idaacadda kaa dhegaysan doonaa waxay isweydiinayaan sida aad u baratay wadista laashka kalluumaysiga iyo qaabkan loo kalluumaysanayo yaa baray bays odhanayaan maxaas odhan lahayd een, muuminaay aniga odaygayga ay bare odaygayga odaygaagu mu nool yahay odaygaygu dee hadda waan kala tagne waa ugu joogaa dee marka ma intii aan idaan kala tegin buu ku baray habkan loo kalluumaysanayo
Ah, ha intii aan wada joognay halkuu isagu imika jooga isaguna fanaad buu iska wataa ku kalluumaystaa oo xaas kale iyo reer kale u leeyahay miya ha ma jiraan haween kale oo ka shaqaysta kalluunkan oo degan may ma degmada saylac jiraan haddii la isiin lahaa hadda xoolo aan ugu dadka hadde u baro wax waan bari lahaa hadda anu intaa imika yaadhe dad baa u faa'iidayn lahaa intee in leeg oo kalluumaysataa ayaa ka shaqaysataa degmada saylac degmada zeylac ilaa looya hadda dadku way badan yihiin de markaa ma iskaashataad leedihiin dee waxaa loo baa iskaashato waan leenahay haade iskaashatada adu xubin ma ka taha oo ma ku jirtaa haade dad yaroo in yaroo daba isku urursan baan nahay de wax caawimaha ma ka heshaan hay-adaha een, hay-adaha caawiya mido anaga na soo gaadho hooyo ma jirto inaana been kuu sheegin xagga wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee somalilan wasaaradda kalluumaysiga maxaa yaala de wixii yaraa mooteero yaray keenaan dee meel yaro saylaxdaasaa wax la keenaa waxaa yare la keenana meeshaa saylax annagana ma soo gaadhaan bu hooyo wax ma kaa soo gaadhaan markaa adu haye wallaahi meesha wixii la bixinayo markaaba waa lala kala yaacaawno waxba ma aragna anagu